magacaygu waxaa waye maxamed xasan waxaan ahay odayaasha magaalada dhikasho ofsayna waa sii ahay mar hore marka haddana waxaan jooga county sharan ka shaqeeya marka waxaan dadweynaha aan sheegayaa marka ilmaha uniform in loo gado inta iskuul aan la furin ka hore markii iskuul la furan ilmaha toos iskuul loo geeyo sida caadano ah soomaali waxaan dhahnaa iskuullada wiigi hore waa la xaqaya oo ilmaha la malegeynaya waxaa rabaa ilmaha in harka la geeyo si ogtii annaga arks waan ku dambaynaa manaha caruurtayna wakti badan waxay ku dhumiyaan marna waxay leeyihiin waa la xaqa marna waxay leeyihiin iskuul exam dhamayni dhexday ka baxan marka carruurta in lagu dadaalo maadiga iyo diintaba la baro qariib hadda laba week waxay gadayaan uniform yala gaday to primary lakin six secondary weli six secondary waxay shishay bilowdeen way wadayaan ilaa tarik fifteen ayaa inta tarik fifteen ay iskuul geeyaan yala rabaa iskuul ay geeyaan ilmaha laakiin hadda waxaad socda waxaa waaye primary mar tukuusay bilaabeen hadda waa weli waa wadan waxaan filaynaa kulli inay wada geeyaan carruurta dowladda agana waxaan ku baaqaynaa inay macalimiinta ay keenaan gobolka waa macalin yarnahay haddana waa dhibka jira waxaa waaye macalimka soomaalida ilmaha soomaalida ma rabaan inay macalin noqdaan macnaha waxay rabaan shaqo kale marka anaga dad kale oo ajnabi ah ayaa noo imaada haddana waa naga tagaan marka waxaan rabnaa carruurta ina kuwa iska dhameeyeen inay ka dhigtaan profession macalimiin ay qaataan hata anintay macalin aan soo ahay shaqo xumaa dadka dadka shaqo xumaha waa shaqo fiican marka waa shaqo macaan leh marka waxaa rabaa macalimiinta ilmaha wasaagda wasaasiga ilmaha in lagu booriyo naftooda inay baraan inay macnaha soo bartaan college macalimiin ah ilmadan ay sii baraan magacaygu waa yuunus axmed ganacsigaynana waxaa waaye dharka uniformka in diyaarinaa shaqadannada waa harqaanka saan arki hayna in iskuul la furaayo in kale waa lagu shakisan yahay wax diyaargarowoo jira ma laha magaalada waxaa waaye wax shaqo oo ka socda ma laha magacayga waa cumar aadan waxaan intu imaaday inaan uniform carruurtayd u gado marka horta waalidiinta inay carruurta diyaariyaan holidhay dheeraa lagu soo jiray ciddaan la jooga kuwii oo ilaahay u sahle oo tabliiq aadeen waa khayr meel fiican ay aadeen kuwii cid iska joogeen wakhti iska dhumiyeen wakhtigood imbiir ku dhumiyeen laba bilood hadda iskuul waa la furay wakhti kale ayaan la dhuminin berri iskuul carruurtaha aadaan yuniform ha loo gado buugtaha loo gado marka wakhtiyaa laga dhuminin maalinta u horraysaba inay galaas galaan macallimiintana shaqadooda bilaabaan berri subaxdii saasa u dardaarman waalidiinta maxaa sababay waa dhaqaalla'aanta iyo shaqalaanta iyo wixii isku xirxirmay wax oo kala socdo ma laha magaalada wax dhaqaalo oo dhex maraya ma laha dadka awalba dhaqaalaha unbay jeebkooda bay isticmaalayeen dee maxaa uniform maxaaba lagu gadaaba wax uniform lagu gadaayo ma leh dadkii hore waxaa waaye waa la dareemaya in iskuul la furaayo oo wax dareen ah ka jiray inkastoo soo ay soo socotay beecsharxumada iyo dhaqaalayarada iyo horiba ay u soo socotay hadda laakiin hadda wax la dareemayo ma laha inay iskuulka la xirhaya loo malaynahaya ama iskuul in la furaayo looma malaynahaya